weli waxaa degmooyin ka tirsan gobolada gedo iyo jubbada hoose saaran xayiraad xagga duulimaadka oo ay dowladda federaalka kusoo rogtay degmooyinkaasi oo uu ka arrimiyo maamulka la baxay jubbaland tani ayaa saameyn daran ku yeelatay dadka shacabka ah ee ku safri jiray diyaaradaha iyadoo magaalooyinka qaar xayiraadaas darteed ay tiro dad ah uu geeriyoodeen odayaasha iyo dadka ku dhaqan degmada doolow ee gobolka gedo ayaa walaac daran ka muujiyey saameynta ay ku yeelatay xayiraada xagga duulimaadka ah ee saaran degmada iyagoona codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan looga dulqaado xayiraadaas in haddana aylaboorka laga xiro waxaad moodaa qaab naxariista raac inay tahay arrintaasaan cabasho ka nahay waxaan rabnaa aylaboorka in la furo cid kastoo xirtay oo xarigiisa lug ka leh waxaan leenahay aylaboorkii doolow waa in la furo shuruudaana lagu furo laguna xurmeeyo lagu ixtiraamo loogu naxariisto dadka shacabka ah oo dhibanayaasha ah oo madluumiinta oo ku dhiban dowladuhu hadday isticmaali karaan diyaarado kale oo khaas ah hadday isticmaallo kale samayn karaan dadkan shacabka ah iyaga aya booradooda iyagaa dhistay iyagaa xaaqday ari la aruuriyey oo laga aruuriyey ee baadiyaha laga aruuriyey ee geel laga aruuriyey aylaboorka lagu dhisay in la iska xiro iyadoo wax dhibaa jirin oo siyaasad u xirnaado oo dad ay xirtaan oo kala dhibaateeyaan kaa dhib kama soo waaqsan karo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaa isticmaala airboorkaas waa shacab in shacabka inta laga boodo dana kale iyo siyaasado la isku haysto ugu xirmo dan looguma jirto nolol looguma jirto dadnimo looguma jirto
waxaa weli taagan khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira maamulka la baxay jubbaland iyo xukuumadda xasan sheekh iyadoona haatan uu saameeyey dadka shacabka ah ee ku dhaqan goobaha ay isku haystaan axmed madoobe iyo xasan sheekh maadaama dowladda federaalka ay xayiraad dhanka duulimaadka ah saartay gobolada gedo iyo jubbada hoose